aad baad u mahadsan tahay walaalka sidaan la soconno aroornimadii hore ee saaka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar duqayn ah waxay ku garaaceen xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ee ciidanka shisheeyaha ku leeyihiin soomaaliya sidoo kalena ay degan yihiin safaaradaha reer galbeedka ee qeybta ka ah duulaanka lagu soo qaaday wadanka xilligan faahfaahin dheeraad ah ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay weerarkan madaafiicda ahaa ee lagu qaaday xerada xalane waxaa sidoo kale tafaasiil dheeri ah laga helayaa goobaha sida rasmigaa loo beegsaday oo uu hadaf ku ahaa islamarkaana ay ku dhaceen madaafiicda ay tuureen ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab goobaha la beegsaday waxaa ka mid ah sida xogaha lagu helayo xarunta howlgallada maraykanka xilliga la beegsanayay goobtan waxaa ka socday shir u dhexeeyey saraakiil isugu jirta amerikan turki iyo sidoo kale saraakiil kale oo cadaan ah waxaa sidoo kale goobaha la beegsaday ka mid a goob lagu baakimo diyaaradaha droniska burbur xoogan ayaana goobtaasi soo gaaray waxaa sidoo kale la beegsaday safaaradda talyaaniga ee ku dhex taala gudaha xerada xalane xarunta kooxda calooshushaqaystayaasha alfa group ee ilaaliya safaaradda maraykanka ee xalane ayaa sidoo kale ka mid a goobaha ay madaafiicdu ku dhaceen sida gaarkaana loo beegsanayey marka laga hadlo khasaaraha nafeed ee ka dhashay weerarka madaafiicda ah ee ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku garaaceen ee xerada xalane waxaa inta haatan la helay ay xaqiijinayaan dhimashada saddex ruux oo amerikaan ah iyo dhaawaca toddoba kale oo amerikaan ah waxaa sidoo kale halkaasi ku dhaawacmay lix talyaani ah mid ka midana dhaawiciisu waa garaab oo waa suuragal in daqiiqadahana soo aadama xitaa uu dhinto wararka waxay tilmaamayaan in khasaaraha nafeed uu intaasi ka badan yahay waayadii u dambeysay weerarada lagu beegsanayo goobaha muhiimka ah ee ku yaala magaalada caasimadda ee muqdisho hoygana u ah shisheeyaha wadanka kusoo duulay iyo dowladda federaalkaba aad ayay isu soo tarayeen xerada xalane ayaana ka mid a meelaha mudnaanta ay siinayeen ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sida laga dareemi karay weerarada duqaymaha ay ka geysanayeen magaalada caasimadda ee muqdisho weerarka madaafiicda ee maanta lagu garaacay xerada xalane khasaaraha ka dhashayna waa midkii ugu badnaa waayadii u dambeysay oo sidaan tilmaamnayba saddex ruux oo amerikaan ayaa durba weerarka ku dhintay toddoba kalena waa ay dhaawacantay waana khasaarihii ugu cuslaa oo mar keliya gudaha magaalada muqdisho waayadii ugu dambeysay maraykanka ku gaara khasaarahana dabcan intaasi waa uu ka badan yahay muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa taagnaa hadalhayn la xiriirta qorshe uu wado maraykanka uu ku doonayo inuu ku xiro safaaradda maraykanka ee xerada xalane ku taalla saraakiil badan iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda maraykanka ayaa soo jeediyey qorshahan iyo aragtidan iyagoo tilmaamayay in halista amni ee soo wajahaysa ee xubnahooda ku sugan magaalada muqdisho gaar ahaan xerada xalena ay sii kordhayso sidaasi darteedna loo baahan yahay in halistaasi la yareeyo oo xubnaha maraykanka iyo safaaradiisa dadka ka shaqeeyaba loo raro ee magaalada nairobi ee caasimadda wadanka kenya marka weerarkan maanta lagu qaaday xerada xalena iyo khasaarahan culus ee maraykanka gaarayna wuxuu dabcan sii dardargelin doonaa qorshahaas iyo aragtidaas ay soo jeediyeen xubno amerikaan ah oo ah in safaaradda maraykanka laga raro magaalada caasimadda ee muqdisho gaar ahaan xerada xalane ee ku dhex taallo in safaaradda maraykanka laga raro xerada xalane waxay mas-uuliyiinta amerikaanka ee qorshahan ka hor yimid ay tilmaamayeen inay ka dhigan tahay burbur soo wajaha dowladda federaalka marka go-aanka maraykanka uu qaato maalmahana soo aadan ayaa la arki doonaa hase ahaatee khubarada amniga ka faallooda waxay tilmaamayaan in markan magaalada muqdisho xaaladeedu ay isbedeshay dadka cadaanka ee duulaanka ku jooga wadankana ay u badan tahay inay ka holeeli doonaan magaalada caasimadda ee muqdisho wixii warar ah ee kusoo kordha khasaaraha ka dhashay duqayntan lagu garaacay xerada xalane oo marba marka ka dambaysa isi soo tarayana dhegaystayaasheenna waan usoo gudbin doonaa insha allah